walaa yushtaradu lama shardiyo dikrulkaxali indhakuulnaan in la sheego wasimani iyo cayilnaan iyo wanaxwiha wixii kula mid a sida saxiix asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu lama shardiyo masalan marka addoon wax lagu horumarsanayo in la sheego kaxal indha kuulnaan yani oo la yidhaha waa mid indha kuulan ama ma indha kuulna oo waa qofka oo masalan indha kuulba marsaninoo haddana xiribihiisaasi ay iska madow yihiin oo sidii qof indha kuushay oo kale ayay kaxalka looga jeeda yani waa indha kuulay ma indha kuulna in la yidhaha iyada waxba shardi maaha wasiman yani cayilnaan waa mid shilis waa inaad mid shilin iskeentaa ama waa in ay mid shilis noqotaa iyo waxa la yaaliya wixii markaa la mida ayaga waxba lama shardiyo sheegitaan fida sax haddaan qabanno maxaa yeelay dee haddii la waayo wax khilaaf keenaya maaha iyagoo la isku qabsanayo mar haddii indhakulaantii laga waayo ama masalan dee uu iska yar naxiif noqdo dee waa in la yar baanto iska naaxaya markaa markaa ma keenayso wax isqabsi ahoo dadka ayaa waxaa iska saamaxaan taanigu wuxuu leeya waa shardi waa wax maqsuudaho yani loo qastiyo oo aanay gaadhsiinayna masalan sifaynteedu cizatul wujuud yani waxaan helitaankiisi o adkaada waxaan keenayni weeyaano waa in la sheego waana wax maqsuuda bisagu leeya wa fi libili geeli iyo walkhayli fardihi walbiqaali baqalihi walxamiiri iyo dameerihi addukuuratu baa la shardiyaa lab iyo walunuusatu dhadigid in la sheego wasinu da-da wallownu midabka wanawcu iyo nooca waxau leeyahay sheekhu marka masalan lagu horumarsanayo geel ari iyo lo waa la mid fardo baqlo dameero waxaasoo dhan marka la ysku horumarsanayo ee salam lagu samaynayo waa in la sheegaa labid waxaasi wuu labi neef geeloo laba ayaan kaa neef geelon waa inaan la odhan neef lo-on waa inaan la dame neef dameeron waa inaan la odhan ee waa in wuxuu la sheegaa labi ama dhadigid kolba kii uu yahay xagga da-diisa waa in la sheegaa midabka waa in la sheegaa nawcooda waa in la sheegaa maxaa yeelay waxaasoo dhan dee waxa isku khilaafaya dadka ujeeddahoodii iyo qiimahoodii ayaa labaduba isku khilaafayaan markaa masalan waa in laba iyo dhadig midkay in la sheegaa da-doodii waa in la sheegaa oo dee masalan awrka gaboobay labaatanka ku dhowdhow ama labaatan gaba gaadhay iyo ka toddoba jir ama lix jir dee isku qiimo ma aha dadkuna isku si uma wada doonaan dameerihii lafdoodii waa sidaa fardihii lafdoodii waa caynka nawcooda wixii baa haddana sii kala nooc nooca noqonaya waa in nawcooda lafdiisii la sheegaa masalan geela beriyaha dee carabtu bakhaati iyo ciraab iyobay markaas ay u kala yaqaaneen ama yacni waxa weeyaan geela reer beni fulan ayaa markaa dhahay ama beled beni fulan qoladaa reer hebel beledkooda ayuu geelaasi ka yimi arxabiya mahriya waxyaala caynkaasa bay u isticmaali jireen fardaha oo kale waa carabi waa turki ama waa fardaha reer hebel innaga fardaha ugu wanaagsanaya xagga nugaali iyo waa fardaha loo tiiriyo xagga masalan beledka misri rumi waxyaala caynkaasa bay odhan jireen markay baqlaha iyo dameeraha iyo ay u nisbaynayaan wa fi tayri shimbirkii haddii markaa shimbiri la isku horumarsanayana waxba kuma falle annawc nooca ayaa shardiga in la sheego wasikaru iyo yarida wa kibaru ljuthati iyo jidhka weynidiisa ayaa la sheegaya waxau leeyahy sheekhu haddii la isku horumarsanayo yacni masalan shimbiro ayaa la isku horumarsanaya oo la iska doonaya dee waa in la sheegaa noocooda boorta shimbiraha dee shimbiri fara badane bal noocay shimbir ka tahay yarideeda weynideeda jidhkeeda weynidiisa waa in la sheegay inuu yar yahay wax yar yahay si tan yaryarada oo kale iyo dee mid jidh weyn inay tahay oo markaa masalan xamaam iyo wixii kasii waaweyn inay tahi iyo digirin iyo waa in la sheegaa da-da lafdiisa waa in la sheega haddii dee la garanayo lab iyo dhadig haddii ay suurtagal tahay oo waxna ku xidhan yihiin oo masalan qarad uu ku tacalluqo iyadana waa in la sheegaa bayna wa fi laxmi hilibkiina waxaa la shardeeyay in loo sheego laxmu baqarin waa hilib lo-aad aw danin ama waa mid idaad aw maczin ama waa mid riyaad dakarin waa mid lab hasiyin oo dhufaanan radiicin oo naaska jaqaan macluufin oo meel ku xidhanoo wax lagu siiyo ow diddiha ama waxa aan soo sheegnay didkeediyo wixii ka soo horjeeda min fakidin oo bawda ka ahaaday aw katifin ama garab ow jambin ama dhinac wa yuqbalu waana la aqbalayaa cadmuhu hilibka lafdiisii cala alcaadati si caadada ayaa loo aqbalayaa wuxuu idhi sheekhu masalan hilib ayaa salam lagu samaynayaa la ysku horumarsanayaa waxaa la shardiyaa hilibka marka masalan muslamu fiihi laga dhigayo ee lacagta laga dhiibayo in la sheego bal hilibkani hilib lo-aad inuu yahay oo ciraab iyo jawaamiis iyo bay loodu kala lahayde bal weliba noocay sii tahayna lasii raaciyo inay markaa hilib idaad uu yahay mid riyaad inuu yahay inuu lab yahay ha labaadee inuu dhufaanan yahay iyo inuu qoor yahay bal midkuu yahay ila waa kale hilib wanaagsan yihiino dee kii dhufaanna ayaa hilib wanaagsan radiic markaa inuu yahay mid naaska jaqa oo yar waa inuu sheegaa macluufin mid meel ku xidhan oo qamadi iyo wax lagu siiyo ow didihaa ama kaa didkeed waxaan soo sheegnay didkeedo masalan dee loodii iyo adhigii iyo geel iyo waxaasaa markaa u did noqonaya maczin markaa waxay noqonaysaa dee masalan in idoo kale ama dakarkaa waa mid dhadig markaa taa dhadig lafdeedu ayaa dee ayana lasii sheegayaa bal sidaa ay tahay khasi waa mid dhufaan waxa udida faxal mid qoora weeye oo dee wixii baan isku hilib ahayn macluufin waa mid la calfiyo meel ku xidhan iyo mid foofta weeye dee neefkaa foofaya iska soconaya ayaa ka hilib wanaagsan oo ka qiimo badan kaa adinka un ka xidhan ee kolba waxoogiga yar un loo daadinayo radiicaana dee radiic maa waa mid fatiimahoo laga guriyey waa inuu siyaalahaas uu u sheegaa xagga kale markuu sidaa neefkiisii u sheego bal neefka lafdiisa halkuu kasii yahayna ayana waa inuu sheegaa oo dee hilib marka la yidhaha hilib idaad ama hilib riyaad ama hilib marka la yidhaha masalan lo-aad ama geel dee hilibkii baa fara badan oo qaar ba wax looga qastiya marka waa inuu sheegaa min faqiid inuu bawda yahay oo meesha waxaan laga doonayaa muqmad iyo waxay yihiinoo markaa jiirhkaa iyo gudurkaasun la doonayo ow katifin amaba garab aw jambin ama sararaha iyo laggaa iyo haddii la doonayo dee waa in la sheega on wixii la isku qamidha hadduu ninkiina lag doonayo kii kalena markaa uu ku gudbo dabeedna bawdo dee isqabsi ayaa ka imanaya ka marka hore wax la isku horumarsanayo waa in wixii lasii caddeeya wa yuqbalu cadmuhu cala alcaadati wuxuu leeyahy lafdiisii lafdii hilibkana waa la aqbalaya oo sida caadada un baa loo aqbalayaa macnaha wuxuu leeyahay dee meeshii laf leh lafdeedii waa lagu aqbalayaa oo la odhan maayo war lafdaa bal miisaankeeda iga reeb oo iga saar lafta waxba tari maysee anigu laba kiiloo dee hilibaan kaa doonayay oo bawdiyaahe lafda iga daa la odhan maayo ee meeshii laf leh iyada waa lagu aqbalayaa waxaa la diidayaa un ama laf socota inuu ku raaciyo ama meel aan laf lahaynba hadduu lega markaa bawda ku dhexgeliyo ama shansho ku dhexgeliyo ayuun baan iyada la ogolaanaynin ee wixii laf caadiya leh iyada taa waa caada loo aqbalay wayuqbalu cadmuhu cala alcaada wa fi hiyaabi maryihi aljinsu jinsiga ayaa la sheegaya wa tuulu dherarka iyo waalcardu ballarka waalghiladu adkaanta wadiqatu jilayca wasafaaqatu yacni maryaha samayskooda uu isku dhajisan yahay hayani isku dhajinaanta samayska wariqati iyo yacni kala yar tagsanaanta uu samayskoodu kala tegsan yahay waalnucuumati iyo jileeca iyo julumacanaanta waalkhusuunati iyo adaygii xagashada waxa uu leeyahay sheekhu marye masalan haddii la isku horumarsaysanayo oo muslimu fiihi marye laga dhigayo waxaa la shardiyaa jinsigooda in la sheego bal waxani inay cudbi yihiin inay nayloo yihiin inay suuf yihiin waxa ay yihiin noocooda waa in la sheegaa haddii kalena waa la isqabsanayaayo haddii masalan ninkani uu cudbi doonayey oo dabeetana loo keeno naylo waa la isqabsanayaayo dee wixii isku qiimeeyo isku qadar iyo isku jacayl midna looma aha yani isku mid looma aha ka waa in xagga jinsigooda la sheegaa xagga dherarka waa in la sheegaa dherar ahaan inta loo doonayo ardi ballar ahaan inta loo doonayo waa in la sheegaa waalkhirad wadiqa alkhiradu wadiqa waxa weeye waa binisba lilghazwi waa xagga dunta yacni wax duntooda ay qaro weyn tahay masalan duntan iminka raashinka oo kale masalan afka kaga sabaysan iyo tan yaree wax ku duubani miyay isleegiin ama isku qara ay yihiin yacni waa xagga dunta midna markaa duntooda bal inay qaro weyn tahay inay markaa tu qaro yar ay tahay wasafaaqa waariqa safaaqada iyo riqaduna waxa weeye waa xagga nasiga iyo samaynska oo masalan safaaqa waxa weeye waa marka ay iswada saaran yihiin ee ay iswada haystaan miiqyadu ayaa safaaqa la yidhaha ay isu wada dhow yihiin in waxba ka muuqanaynin riqana waxay noqonaysaa marka masalan muhalahalu iska yahaye waa adiga arkayoo maryaha qaarkoodna haddaad wejiga saarto indhaha waxbaad kaga aragtaa qaarkoodna waa dam oo way iswada haystaan oo midh ka arki maysid markaa safaaqaduna waa ishaysigaa ay iswada haystaan in waxba laga arkaynin diqaduna waxa weeye waa yar hadalka ay yihiine wixii wax laga dhex arkayey sidaa yani na cagsigeedna waa loo isticmaalaayo labada la isweydaariyo oo safaaqada iyo riqadana xagga dunta loo isticmaalo khiladka iyo diqadana xagga nafsiga iyo samaynta loo isticmaalo taana way sameeyaan oo siaana way isu weydaariyaan waa in waxaasoo dhan la sheego wnucuuma wlkhushuuna nucuuma iyo khushuuna yani maryaha waad aragtay oo qaarna waa maryo aad jidhka ugu macaan qaarna waxa weye qaar ku xaganaya marka bal midka ay yihiin maryahaasi maryo naciim oo jidhka u wanaagsan iyo kuwa ku xaganayo xajiin leh inay yihiin waa in la caddeeya maxaa yeele ujeedooyinkii dadka ayaa isku khilaafaya waxaan uga jeedaa intaa hore ee masalan dee jinsiga iyo dherarka iyo balarka iyo mooyaane waxaa kale laba labada ah waa inuu mid ahaantood sheegaa ila labadoodiima muuqda noqon karaan adidaan la samicaan baa lahed labada shay iska soo horjeedaa ma kulmaan markaa waa inuu yidhaahdaa maradaasi waa maro oo khaliid ah maya waa maro oo daqiiqo ah oo diqow ku sifeeya waa maro safaaqo leh iyo waa maro maya riqale waa inuu yidhaahdaa waa inu waa maro nucuumo leh oo jidhka aada ugu macaan ama waa inu yidhaha waa mid khushuunale ee labadoodiba waa inu ku wada sifeeyaa macnaha ma noqonayso wa mutlaquhu maryaha kooda la itlaaqay yuxmalu cala alkhaami waxaa lagu xambaaray ka khaamka ahee aan la rinjiyeynin wayajuusu fi lmaqsuuri kii la maxamudiyey la caddeeyeyna waa iskaga bannaan yahay wamaa kiina waa iskaga bannaan yahay subiqa la rinjiyeeyey qasluhu dundiisa qabla nafsi intaan la samaynin wadalika mithaal kalburuudi wa mamcawsihi wala qiyaasu sida qiyaaska fiican ahee qiyaaska badan waxa weeye sixatu inuu ku ansaxayo fi lmasbuuqi kii la rinjiyeeyey bacdahu bacda nas intii la sameeyey dabe qultu waxaan eedaan waa weye al asaxu mancuhu inaan la ogolayn wey wabihi qataca aljumhuuru sidaas ayaa culimada badidoodiina ay gooyeen wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu marada haddii la idlaaqo oo maran la yidhaahdo markii hore masalan dee maryuhu waa adduumaha iyo waxaasi dee wuxuun iska wada no isku wada mida un bay haayeen ka wuxuu leeyahay maradii haddii la iska idlaaqo maro un la yidhaahdo oo masalan aan caddayntaa iyo masalan la-aanteed midnaba aan la sheegin yuxmal cala alkham waxaa lagu xambaarayaa kham khamna waxa weeye masalan maradu markaa aan wax sibaaqa iyo wax rinjiya aan la gelin aan la maxamuudiyeynin maraykaanigana cadcad iyo masalan dee beryihii hore sidaasay u isticmaali jireen aan laga dhigin weeye sidii dunteedu ay ahayd ee abuurkeedii ay iska tahay yani kaas ayaa lagu xambaaray maxaa yidhi qasrintan iyo caddayntani waxa weeyaan waa sifo dheeraada weeye wayajuusu fi lmaqsuuri kii maqsuurkaana waa ku bannaan yahay salamkii kii markaa la rinjiyeeyey ee sidaa loo caddeeyey isna waa ku bannaan yahay salamkii maxaa yeelay dee qasrinta iyo bafdayntaasi waa wasfi sifo maqsuudo a weeyo madbuudaha oo la dabdin karo la koobi karo weeyaan wamaa subiqi gaslu wayajuusu fiimaa subiqi gaslu wuxuu leeyahy waxaa kaluu ku bannaan yahay salamkii wixii la rinjiyeeyey gaslu duntiisa qablanasi intaan la samaynba intii aan la samaynba wixii duntiisa lasii rinjiyeeyey isna way iska banay kalburis ee macawisaha oo kale marka masalan dee la caddeeyo waxaanba lagu rinjeeyey ee la mariyey isna waa iskaga bannaan yahay waxaanu yidhi aqyasku waxa weeye sida qiyaaska badan ee fiicani waxa weeye inuu ku ansaxayo salamki fi lmasbuuqi bacdu bacda nas kaa horu inoo sheegay waxa weeye duntii ayaa lasii sibaaqayn lasii midabaynayaa intaan la saa kadib laysku samaynaya kanna wuxuu leeyay sida aqyaska waxa weeye qiyaaska fiicanay inuu ku ansaxayo salamki fi lmasbuuqi bacdu bacda nasi intii la sameeyey dabadeed kii la rinjiyeeyey inay ku ansaxayo weeye markaa nawowi aye wuxuu hi qultu hal asaxu mancuhu asax waxa weeye inuu mamnuuc yahay oon la ogolayn maxaa yeelay wuxuu leeyahay sabqiga yani rinjeeynta ka dambaysa nasjigu furujtii iyo meelihii daldaloolay iyo meelihii loogu talagalay ayaa awdmayo oo safaaqadii iyo riqadii iyo ayaan muuqanaynin oon meesha soo baxaynin saa daraaddeed lama ogola buu leeyahy anigu on wax igu gaar maahay wabihi qataca aljumhuur saasaana jumhuurku ay ku tegeen wa fi tamri timirda xaggeeda lownu midabkii wayushtarad waxaa la shardiyaa fi tamri lownu dikru lowni midabkiisa in la sheego wa nawcuhu iyo nawciisa wa beladuhu iyo beledkiisa wa sikaru lxabaati iyo xabadaheedu inay yaryar yihiin iyo kibaraha weynadeeda wa cidquhu inuu yahay mid hore waxadathatu iyo inuu yahay mid cusub waalxindatu qamadidii ama gelaydhe iyo wasaa'irulxubuubi firiyada intoodii kale ka tamri timirta ayuunbay lamid yihi waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa timirtii ama sabiibtii masalan marka la isku horumarsanayo timirtii iyo sabiibkii iyo marka la isku horumarsanayo waxaa la shardiyaa in la sheego lownu midabkiisa waa mid cad waa mid cas noociisa waa in la sheegaa micqali iyo barni iyo bay kala odhan jireen waa in la sheegaa beledkiisa waa in la sheegaayo waa sacuudi mee waa timirtii basro oo waa ciraaq waa in la yidhaahdo ama meel kale ayay ka timi wa sikaru lxabaati wa kibaruhaa yacni xabadeed mid xabada waaweyn weeye mid xabada yaryar weeye waa in la caddeeyaa ka yar baa weliba kasii fiican bay leeyihin oo dee ka awood baano ka fiican kaa waaweyn wa cidqu waxadaahatuhu cidqu waa yani qadiimnimadiisa iyo horreyntiisa waa mid hore sanad hore mid la gooye wey laba sano mid waxadaahatuhu iyo mid cusub weeye waa in la sheegaayo dee dadku ta cusub bay jecel yihiin weliba masalan inay sanad taale iyo inay laba taale iyo inay saddex taale marka cidqiga masalan la sheegayo waa in la caddeeyaa markaa masalan dee sikarulxabaad iyo kibarka mid ahaan buu ku sheegaya ama waa waawen yahi ama waa yaryaryihin cidqi iyo xadaatho mid ayuunbuu ku sheegay odhanay waa waaweyntay ama waa yaryartay timirtiina sidaas ayuu odhanaya wuxuu ihi haddaba xindada iyo xubuubkii kale intii ka soo hadhay ka tamri timirta ayuunbay la mid yihiin macnaha shuruuddaa aan soo sheegnay timirta ayuunbay kula mid yihiin oo nooceeda iyo ayuu caddaynaya midabkeeda iyo waxa aan soo sheegnay wa fi lcasali malabkii jabaliyun yushtaradu fi lcasal waxaa la sheegay inuu waktigii meeshiisa iyo sheego wuxuu odhanaya jabaliyun midoo malabuureeda weeye ow beladiyun ama midoo malabilaadiya weeye sayfiyun midoo xagaa weeye ow kharifiyun mid dayreed weeye abyadu mid cad weeye waasuru mid booraa weeye wala yustaradu lamana shardiyo alcidqu walxadaatha dikru lcidqi walxadaatha in la sheego horayn iyo cusbaan waxba isagu ma yeelayo wuxuu leeyahay sheekhu malabka waxaa la shardiyaa masale marka waa lagu horumarsanayo malab lacag laga sii bixinayo waxaa shardiya in la sheego malabkani inuu yahay malab buureed iyo malad beledi aho malad bel malab bel magaalo inuu yahay waa in la sheegaa maxay le waa kala wanaagsan yihiinoo dee shirni buur joogto oo ubaxyadaa dabiicigaa iska mahaaguranaysa oo dee intaas oo geeda ka samaynaysa malabkeedu iyo ta halkaa lagu xidhay sanduuqaa yaree sonkorta loo daadiyey dee isku malab noqon maayaan markaa waa in la sheegaa innaga lafdeennaba waxaa aada loo jeceliya malabka ka xaggaa buura la yidhaah hadiyaga buuraha ceerogaaba iyo buuraha sheekh iyo malabka ka yimaada ayaa loogu jeceliyay ama buuraha etoobiya sayfiyun aw khariifiyun yacni inuu yahay malab dayreed ama inuu yahay malab xagaa waa in la caddeeyaa oo iyaga lafdooda dee lasii kala jecel yahay abyadu ow asfaru inuu cad yahay ama boore yahay isagana waa in la sheego ujeeddada ayaa dee isna ku kala tagtaa mukhtalifun alwaanuhu marka alla leeyahay midabadiisi miday isqaabsan yihin wey inagu kaa madow un baynu ka aragnaye halkeena yaalla adisababa ayaan ku arkay suuq dhan oo lagu iibiyo yani waad yaabaysaa inta midab uu leeyahay mid cad baad arkaysaa mid huruuda baad arkaysaa mid cas baad arkaysaa mid madow baad arkaysaa nooc kastaba waad midab kasta waad ku arkaysaa dee waanay kala wanaagsan yihiin midabadaasi marka in la sheego midabkiisana waa wanaagsantahay iyadana walaa yustaradu alcidqu walxadaatha lama shardiyo yani in la sheego cidqi iyo xadaatha yani waa malab hore iyo waa malab cusub iyada in la sheego waxba shardi maha maxaa yele wuxu ujeedai isku khilaaf mayso waxay leeyihiin malabku ismaba bedelo malabku ismaba bedela bay lehin saa darteed ayaan hadduu maanta yahay iyo hadduu toban sano ka hor yahay uu isku mid un yahay yani malabkaa iyo shinida iyo mucjizooyin badan ayaa ku jiraan nin sheekha ayaa wuxuu waa nooga qisooday wuxuu yidhi malabka buu yidhi halkan iminka talaagadaha iyo wax laga isticmaalo haddaad hilib dhiigle buu yihi aada malab dhex geliso ood ku qariso ood ku dayso afar shan sano kadib haddaad ka soo saarto hilibkii oo sidii dhiiggii uleh oo aan wax isbedelay aanu ku dhicin oo markii neefka laga soo jaray oo kala abad kala soo baxaysaa buuri markaas saa darteed bay leeyihin isma bedelo walaa yasixu ma ansaxaya fi lmatbuuki yacni kii la kariyey kuma ansaxayo salamki waalmashwiyi kii la solay walaa yaduru waxba ma yeelaya taahiiru shamsi cadceedda raadaynteeda waxba ma yeelayo waladaru adana waxa mancuhu inuu salbi u banaanya aanu ku banaanayn fi ru'uusi lxayawaani xayawaanka madaxooda waxau leeyahay sheekhu salamkii kuma ansaxayo in muslimu fiihi laga dhigto shaygii madbuuqaa ee la kariyey hilibkii la kariyey wixii la kariyey walmashwiy kii la solay maxaa yeelay dee waxay leeyihiin dabkani ta'hiirka iyo samaynta ku samaynaya ayaan koobnayn oo wixii baan dee masalan shiliinkii ama ayaa midba si ku noo mid yacyacood buu ka dhigayaayo mid aada buu shiliyo karintii lafteeda ayaan isku mid ahayno marka wixii laga doonayey ayaan dabdhismayno oon koobmayno ta'hiirkan dabkuna isku yacni in ma aha saa darteeda ayay idhahdeen uma banaano walam tadkulhu naaru liixaalatii masalan abushaca odhan jiray waa inaanu dabgelin liixaalatii bedelid masalan markaa bedelidda waxaa lagu saaraya malabkii lagu kala soocayey iyo subagii marsan cancanidii waxaa lagaga saarayey iyo malabka oo lagaga saarayo in masala xaydha oo maxay ahaydeen xanjada lagaga saarayo mooyaane wixii masalan doorin iyo bedelid yani inay bedesho loogu talagalay kuma banaana waxbana ma yeelayo masalan cadceedda saameynteedu isaga waxba ma yeelayo masalan haddii wixii cadceed loo yar dhigay ayada wax taasiiray ku samaynayso weyn ayaan jirinoo waxaa markaa cadceeddo ay saamay ay ay diirisay taasiirisay sanamka iyada wa iskaga banaanyay oo sanamkaas ku ansixitaankiisi waxba ma yeelayo waladharu mancuhu fi ru'uusi alxayawaan waxau leeyahay asax waxa weeye adhar waxa weeye inuu sanamkii ka mamnuuc yahay fii ru'uusi alxayawaan xayawaanka madaxyaalkooda madax adaan kugu horumarsada yani ma banaano maxaa yeele waxay leeyiin wax iswada khilaafsan ayuu markaa masalan dee ku jira intaas oo shay oo iskhilaafsan hirib buu leeyahay oo baruur buu leeyahay oo lafu gebigiisiiba u badan yahay oo waxyaalo fara badan baa ku jira markaa sidaa daraaddeed ba waxay yidhahdeen madaxa isaga kuma banaana salamku waxaa kala wadajaagadimaan haddii la sifeeyo dee lagu dabdin ama lagu koobi kari maayo sifooyinkii oo waxaa fara badan ay iskhilaafsan weeyaan sidaa darteed baan ugu banaanayn walaa yasixu kuma ansaxayo sanamkii fii mukhtalifin mid iskhilaafsan kuma ansaxayo ka burmatin waabadheri macmuulatin oo la sameeyey wa jildin harag weeye wa kuusin waysadii weeye wa tasin digsidii weeye wa qamqumin waa bahal yaroo isna cadarka lagu marsan jiray wa manaaratin yacni idankii dhe ama yacni waxa markaa ay dul saari jireen shamacan yaro la shito wa dinjiirin dinjiirkii waa isna dheri xalwadeed iyo wa naxwihaa wixii kula mida wa yasixu waxaanu ku ansaxayaa fi lastaali astaashii almurabacati ee afargeeska ay murabbac ahay iyo wa fiimaa shaygii subba lagu shubay ee minhaa waxa aan soo sheegnay ka mid a fii qaalabin qaalab lagu shubay waxau leeyahay sheekhu salamkii kuma ansaxayo fii mukhtalafin shay mukhtalafa shay ajzaadiisa iyo qaybihiisu ay iskhilaafsan yihiin kuma ansaxayo ka burmatin macmuulatin burma waa dherigii waa dheri la sameeyeyo dheryaha meelaha guryaha laga guriyay miyada aynu ku arki jiray ee dhoobada iyo waxaas ahay gacanta lagu samaynayey kuma banaano sanamkii maxaa yeelay dee waa gacan imaadan oo isleekaysiin mayso meel dhuuban iyo meel ballaadhan iyo waxna badanna waa leeyahay saa daraaddeed ayaan sifadii aan lagu dabdin karaynin ka burmatin macmuulatin macmuuladu yani gacan ku macmuula waxaa looga jeeda gacan ku samayn marka way u wada qeyd bay u wada tahay waxaan jildiga ahayn haragga aan ahayn markaa kuma banaana wa jildin haraggii isagana kuma banaana maxaa yeelay haragga lafdiisu dee waa ajyaadiisa iskhilaafsanoo xaggan dhabarka iyo dee waa u yani yar yani qaro weyn yahay xagga sararaha iyo hareerahana waa u khafiifsan yahay markaa mar hadduu isagana mukhtalaf noqday sifadii ayaan lagu dabdin karaynin wa kuuzin macmuulatin ayna kuuzgana macmuulada usoo qadara kuuz waxa weeye waa waysadii ayana meel dhuuban iyo meel ballaadhan iyo meel godan iyo waxaasay leedahay wixiina waa wax gacani ay samaysay oo dee iskuma wada sargoyn karto kaana kuma banaan wa tasin dasigii dasigu isagu waa digsidii ayaa dasi la yidhahdaa qamqumin qamqum sida culamada qaar baa yidhi waa weelkaani kaa cadarlaha ahee mar xadarkii waxaa ku shubto qof waxa kaloo masalan ay ku sheegeen intaana masalan cadaradan biifkan iyo waxaan aanay soo bixin wax yaroo markaas dhuuban oo dhinacna u yar balmarkaa wa qumqumin qumqumku waxa weeye sidaan sheegnay weelkaa masalan weyda ninkaa cadarlaha iyo bahal yaroo markaas intaan biifkan iyo waxaan soo bixin dhinacna u dhuban dhinacna u balaalama markaa cadarada la isugu marin jiray ba way ku sheegeen wa manaaratin manaaradii manaara yani culamada qaarkood dabqaadkay ku sheegeen yani waxaa kaloo kutubta luqada qaarkood ay ku tilmaamayaan waxay leeyihin wax la dul saari jiray masalan siraajka iyo shamcaya markay shidanayaan waxay dul saari jireen kaana waa la yidhaha bay yidhahdeen markaa kaana kuma banaana waa dinjiirin dinjiir waxa weeyaan masalan waa weel ama masalan digsi markaa xalwada iyo waxaa lagu sameeyo culimada qaar baaba isagana dabqaadka ku sheegay waa waxun masalan dee beri hore la isticmaali jiro waxaan ka garanayna ama aan mar haddaanu uxunaa wax mutadaawal dhexdeena aanu ku ahayn wax inagu aan isticmaalno mar haddaanu ahayn dee garashadiisu way iska adkaanaysaa wanaxwiha iyo wixii kuula mida sida ibriiqyadii iyo keliyadii iyo kulligeed wada macmuulka ahaa ayadana lama ogola maxaa yeelay dee bal miisaankoodii iyo meesha godaniinta godanta iyo meesha kale yacni sifaadkii loo shardiyey wixii markaa in la heloy kulmeen miisaankoodii sidii kale laga doonayay iyo ayaa naadir ah lana dabdin karma ajzaadii ayaa iswada khilaafsan xaggeedii sariya xaggeedii hoose ayaa iskhilaafsan wayasixu fi lastaali lmurabacati astaashii murabacada ahayd iyada waa ku baneeya fargeeska ahayd buuri astaal yani waxay ku tilmaameen masalan kutubta luqado kale inuu weel naxaas ama macdana uu yahay oo masalan wax lagu qaato yani sidaa qaabkaa sallada oo kale wax loogu qaato ayay astaashuna ahayd wamaa suba minha fi qaalabin astaasha murabbacada ee fargeeska iyadoo iska qadaran way iskaga bannaan tahay ikhtilaaf aan iyada ku jirin wixii madkuuraadda aan soo sheegnay ka mid a ee lagu shubay fii qaalabin qaalab lagu shubayna iyaduna waxa weeyaan waa ku baneeya qaalabku waxa weeye masalan waxaa sargooyada masalan waxyaalaha qaar baa god loo qodaa qaar baa qori loo sameeya qaar baa daasad loo sameeya wixii oo markaas qadar go-aan le ayuunbaa dee naxaastiy wixii lagu shubayaa oo deedna ay ku fadhiisanaysaa wixii markaa isma khilaafayo macmuuladii baanay noqonaynin wixii gacantuu samaystay kuuskuusay kala weynaanayay wixii marse hadduu wax saan go-an lagu wada sameeyey kaa isaga isma khilaafayo way iskaga baneeyay salamki walaa yushtaradu lama shardiyo dikruljawdati wanaagga sheegitaankiisa waxba lama shardiy waradaad iyo xumaan fil asix haddaan qabano wa yuxmalu waxaana lagu xambaaraya mutlaquhu kiisa la idlaaqay cala aljaydi ka wanaagsan in baa lagu xambaaraya wuxuu leeyahy sheekhu waxba shardi maaha waxaan muslimu fihiga laga dhiga in laisku horumarinayo in wanaag la sheego la waa shay wanaagsan iyo in la yidhaahdo waa shay xun meedeena markaa sheegitaankeedu waxba shardi maaha oo haddii la idlaaqo oo la yidhaha shaygaasun la keliya la sheegin wanaag iyo xumaantoona loo banbixinna waxaa lagu xambaaraya cala aljayidi shayga wanaagsan unbaa lagu xambaaraya lilcurfi dee curfigaa sidaa keenaya masalan shay baa sidaa la isugu horumartay wanaag iyo xumaan midnaba laguma sifaynin dee wanaaggaasumaa lagu xambaaraya curfigu dee wax wanaagsan weeye in la kala iibsado ama la isku horumarsiiyo taaniga wuxuu leeyahay maye waa shardi oo ujeeddadii baa isku khilaafaysa oo dabeedna ka tegiddeedu muran ayuu keenaya wayushtarad waxaa la sheegay macrifatu lcaaqidayni labadan wax kala caqdinaya inay garanayaan asifaat sifooyinka wakada kayruhumaa keyrkoodna waa kulmada fil asixi asix haddaan qabano wuxuu leeyahay waxaa la shardiyaa awsaaftani mid la garanayo labadan qofi ay wada garanayaan haddii wax la sifeeyo la tilmaamo oo masalan ninkan muslim ileyga aanu garanaynba maba garanayaba dee ma ansaxayo hadduu kan muslimkii aanu garanayna ma ansaxayo maxaa yaele hadhow baa dee la isku qabsanaya waa wana sifooyinkaa isla wada garanayaan wakadaa hayruhumaa labadaa caaqid kayrkoodna waa inuu garanayaayo masalan laba caadil oo kale fila sax dee si ay ugu noqdaan marka ay labadii caaqid isqabsadaan si loogu noqdo daraaddeed ayaa la yidhi cid kalena waa inay ogaataan allahu aclam فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أداء المسلم فيه ومكانه وعفصل كان وقنتي شيخه إنه عدايه بل مسلم فيه يي oo waxaan isagii ahayn yani xaggiisii laga bixinayo iyo waktigii la bixinayey iyo meeshii lagu bixinayay arrimo ku xidhan oo ku tacalluqa ayuu halkan nooga hadlaya wuxuu uhi laa yasixu ma ansaxayo an yastabdila inuu ka bedel qaato can ilmuslami fiihi shaygii wax lagu horumarsaday inuu ka bedel qaato ma ansaxayo hayra jinsihi wa nawcihi shay aan jinsigiisa iyo noociisa ahayn inuu ka bedel qaataa ma ansaxayo waqiila waxaa la yajuusu fii nawcihi noociisa waa ku bannaan yahay walaa yajibu qabuluhu aqbali qabuuluhu aqbalitaankiisuna waajib maaha waxa uu leeyahay sheekhu ma ansaxayo inuu ka bedel qaato shaygii muslamu fiihiga ahaayee lacagta lagu horumariyey ee masalan rasumaasha laga bixiyey inuu ka bedel qaato waxaan jinsigiisa ahayn iyo noociisa ma bannaana oo ma ansaxayo macnaha waxaanay isku jinsi iyo isku nooc toona ahayn ma bannaana oo masalan dee haddii uu beriis ahaa hadhuudh ama gelley kama bedel qaadan karo waa jinsiga wa nawcihi iyo noociisa masalan wixii isku jinsiba ahaadana ma isku beriis ba ahaadana noocyadii uu beriisku kala ahaa haddii miduu caqdigu ku dhacay mid kale kuma bedelan karo weeyaan laa yasixu ma ansaxayo inuu ka bedel qaato shaygii muslimo fiihigaha waxaan jinsigiisa iyo noociisa ahayn haddii laga fursan waayana waxay yidhaahdeen xeelada la samaynaya waxa weeye in masalan salamkii la fasaqo dabeedna lacagtii dimada muslimulehiga ku sugnayd laga bedel qaato qiil baa wuxuu leeyahy juzu fii nawcihi nawciisa waa ku bannaan yahay jinsiga ayuun baan la ogolayne mar haddii labadii shay ay laba shay oo isku jinsiya ay yihiin ase laba noocunay kala yihiin noocaa nooc kale waa lagaga bedel qaadan karaa bacdamaaba uu jinsigii wada kulminayo oo wuxuu ka dhigan yahay bay leeyihin masalan laba shay oo noocooda isku mid yahay oo xagga sifada un isku yar weydaarsan ama isku khilaafsan oo kale ayuunbuu ka dhigan yahay laakiin waajib maaha ayuu leeyahay aqbalitaankiisu xataa qowlkaasi wuxuu leeyahay masalan hayra nawcihi haddii markaas uu ka bedel qaato la waan bixinayaa ninkii kale inuu aqbalaa yacni waxba waajib kuma aha maxaa yeelay dee ujeedooyinka ayaa waxay isku khilaaftaan noocyaalka iskhilaafkooda waxa laga nin kalena dee inuu noocan doonayey iyo wixii isku jinsi oo isku mid ahoo ay banaanad in la bixiyo haddana ninkii kale inuu aqbalaa waajib kuma aha wayajuusu waxa bannaan ardaa icdaawu ardaa mid yacni ka liita oo ka hooseeya min almashruudi kii la shardiyey walaa yajibu waajibina maayo yacni aqbalitaankiisu wayajuusu waxa bannaan ajwada mid ka wanaagsan wayajibu qabuuluhu aqbalitaankiisuna waajibaya fida saxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan inuu bixiyo masalan ninkii muslimulehigaa waxa u bannaan inuu bixiyo ardaa min almashruudi kii la shardistay ee laysla tilmaamay ee laysla sifeeyey mid ka wanaagsan mid waxaan le ka hooseeya inuu bixiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay dee waa xaqiisii jinsigeeda ayuunbay ka mid tahay laakiin waajib kuma aha inuu aqbalaa ninkii gale muslimkaa inuu aqbalaa waajib kuma aha maxaa yeelay waa duuna xaqihi xaqiisii ayay ka hoosaysaa marka hore waxaanu leeyahay ninkan isaga muslimu ilehigii waa bixin karaa mid ka yar liita maxaa yeelay jinsigii ayay soo wadagelayaan labadii shay waa isku jinsi kan kale ee muslimkaa inuu aqbalaase waajib kuma aha maxaa yeelay waa duuna xaqihi oo xaqiisii de uu ka hooseeya uu ka litaa wayajuusu ajwada icdawajwada mid ka wanaag badan kii la shardistay ee layidhi shay noocaa iyo noocaasa waa inaad ii keentaa mid ka wanaagsan inuu bixiyu dhibaano waa waajib wayajibu qabuuluhu fi lasaxi asax haddaan qabanno in la aqbalaana waajib weeye maxaa yeelay masalan wixii aad doonaysay sa neef yar baad ku lahayd dee neef weyn oo muddo karo oo aada u wanaagsan buu kuu keenay inaad markaa aqbashaa waajib bay kuu tahay asax haddaan qabno maxaa yeelay waxay leeyihin waxaagii wax ka wanaagsan haddii laguu keeno diidmada aad diiddaa wax iska canaada hun bay noqonaysaa iyo macno darhaan sharciguna macno darhaan dee ma rabo midda labaad waxay ku tusinaysaa ninkani markuu bixiyey shaygan kii laga doonaya ka wanaagga badan inuu waayey wax kaloo dimadiisa uu ku beri yeelo mar hadduu mid wanaagsan keenay mid kii laga doonayay uun ah oo uu dimadiisa ku beri yeelay inuu waayey ayay ku tusinaysaa markaa waxa gallad sheegasho ahina ka iman mayso taaniga asaxa ka soo horjeeda qowlkaa taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay ma waajibayo aqbalitaankiisu maxaa yeelay midna ayaa ku sugan yacni manad sheegasho yacni weli baan siiyo waa isagoo waxaa yar igu leh ayaan shayga caynkaasi siiyey inuu yidhaahdo oo ku mano sheegto ayaa laga yaabaa sidaa daraaddeed ayaa loo diiday oo uu leeyahay inuu aqbalaa waxba waajib kumaaha walow axdarahu haddii uu soo xaadiriyo oo uu keeno qabla maxillihi isagoon waktigii la doonayay aanu gaadhin ayuu keenay famtanaca almuslimu ninkii wax horumarsay lacagta sii bixiyey ayaa diiday min qabuulihi wixii inuu aqbalo liqaradin saxiixin ujeeddo saxiixa ayaanu u diiday wadalika misaalbiyaan kaana xayawaanan waa inuu wixii xayawaan yahay oo ama wakti kaaratii wakti la isboobaya ayay ahaatee lam yujbar laguma dirqinayo wa ilaa haddii kale oo waa maxay aan qarad saxiixa aanu diidmadaa ku lahayn bal waa adeegaya fain kaana lilmu'addii kan gudanaya qaradun saxiixun hadday ujeeddo wanaagsan uu leeyahay ka faki rahnin rahan baagu doonayaa inuu fakiyu la baxo ujbira waa la dirqiyayaa wakadaa waxaa kuula mid oo loo dirqiyayaa limujaradi qaradi lbaraa'ati bari noqosho ujeedadeed oo keliya un hadduu leeyahayna waa la dirqiyaya fil adhar adhar haddaan qabanno masalan nin baa nin lacag ku horumarsaday wuxuu idhi lacagta intaasee boqol kaa qaado kun kaa qaado milyan kaa qaado bisha caynkaasa ayaa waxaan kaa doonayaa shay sifada noocaa iyo noocaa iyo noocaa leh markaa haddaba masalan lacagtiina uu sii bixiyo de waa tinin raasumaal baa la yidhahdaa ninkii haddaba muslim muslamu ilayhiga ahaayee shayga laga doonayay muslamu fiihiga waxaan wax lagu horumarsay ninkii laga doonayay muslamu ilayhiga aynu ku tilmaanay ayaa wuxuu keenay shaygii laga doonayay ninkii muslamu ilayhiga waxaan lagu horumarsay ayaa shay muslamu fiihigii laga doonayay ayuu soo xaadiriyey qabla maxillihi yacni waktigii xaaloobayay ee waktigiisu gelayay waktigii la ballamay wakti ka horreeyey ayuu keenay masalan bisha rabadaan ee imika inagu soo foodalo oo kale ayaa la ballansaday shabcaan buu keenay horteedii daba oo ninkii muslim ee lacagtii raasumaasha ahayd hore sii bixiyey buu keenay famtanaca almuslimu min qubuulihi ninkii dabeed muslimka ahaa u fahmina muslimka did alkaafir waa kii arkaanteena inagu soo jira wax horumarsade ahaa ninkii dabeedna muslimka ee raasumaasha sii horumarsee bixiyey ayaa yidhi may ma qabanayo ma aqbalaya buui ee waktigeeni haynoo gaadho rabadaan bay hedaadna shabcaan baad iminka ila hor wadaa bal waxaa la eegayaa waxaanu u diidayaa inay dee ujeeddo tahay iyo inay iska canaadun tahay kadib haddana waxaa leeyahay balkan bixinaya waxaan u bixinay waktigii oon la gaadhin marka wuxuu leeyahay haddii uu ninkan muslimka ahee diiday uu ujeeddo saxiixa leeyahay ujeeddo saxiixa ayuu leeyahay masalan waa maxay ujeeddo sa wixiiba xayawaan ah wixiina mucaaniye qarashiya bay u baahan tahay rasuul leeyahay waana iga hay intay waktigeeda inoo gaadhayso anigu hadda diyaaruma yihi oo biyahoodan iyo waxoodan iyo cuntadoodan iyo waxoodanba xoolahan anu ka bixi maaye iga hayo xilligeeni haynoo gaadho yani ujeeddadaas oo wakta kaaratin ama waa wakti la isboomayaba o dee imtixaana ay dhaceen markaasuu leeyahy kana intii wixii lagaa boobi lahaa ha laga booba isaga e iska bixi markaasuu leeyahy may anaa doonaysaa in layga waktigeena haynoo gaadho buu markaa leeyahy lam yujbar ninkaa muslimkaa markaa ee uu horumarsaday ee imika muslimu fiihiga inuu qabsado oo uu ka gudoobo muslimu ilayhiga diidan lama dirqinayo maxaa yeelay dee darar iyo dhibaato waktina way qabsadeen waktigii kasoo horumarinteediina darar iyo dhibaato ayaa ugu sugan markaa lagu dirqin maayo laodhan maayo waar qabsaso adugu maad bisha rabadaan ka doonay dee shabcaan baa lagula hortaaganya qabsa la odhan maayo lagu dirqin maayo walow ninkan bixinaya isagu ujeeddaba ha lahaado isagu dee ujeeddo saxiixa ha lahaadee wailaa buu yidhi haddii aanu ninkan muslimkaa ee diidaya inuu shaygii qaato haddaanu ujeeddo saxiixa diidmadan aanu ulahayn waa canaaduun xayawaan maaha waa lacag yar cidi isboobi mayso qarash ugama baahna waroo jeebadda gasha buu leeyay iyo mee ma gashanayo halkaasaa la isku hayaa hay gaadhan rabadaan iyo waar laba gaadhi mayso inaan kaa cunaabaa laga yaaba iga qabso bal waxaa adeegi kan lafdiisaa loo soo noqonaya muslim ilayhiga bixinaya e haddii kan muslimu ilayhiga ah shayga muslimu fiiga bixinaya hadduu qarad saxiixa isla leeyay ujeeddo saxiixa waa maxay kafakir rahni marka horeba rahan baa ninkan laga hayay markaasuu leey war waxaagii iga qabsaade rabadaan ba ila gaari mayse shaygaygaa rahanteed iga haysataan doonaya inaan iska qaata e hooyo iga qabsa lacagtaadii ama ama masalan waxaa jiray nin damiina daamine baa jiray ninkii baa ninkii dabada ka soo wado ole waar niyo damaanadii iga jaro wadigaba maanta waxbaad haysaa rabadaanna hayla sugin anigu waa iskaba tegayaaye damaanadaa iga jar buu leeyahay wa ninkii nin kalaa dabada ka wada ujbira ninkii muslimka ahaa ee shaygan diidanaa inuu aqbala ayaa lagu dirqinaya maxaa yeele diidmada waa iska madaxadaygun markaa mar hadduu ninkii waxaan bixinayay xaqa iska bixinayeyna dee qarad saxiixa leeyahay isagiina maanta wuxuu ku marmarsoodaa aanay jirin waa la dirqinaya qasab baa lagu leeyay waxaa ku qaado kadaa waa la dirqinayaa buu i limujaradi karadi lbaraa'a hadduu ninkan muslimu ilayhiga u jeedo uun wax kaleba uma jeedo rahanag lagama hayo daamiino dabada kama wado wuxuu leeyahy inaan beri noqda un baan doonaya war saw rabadaan kuma inaan ballansanayn inaan waxaagaa ka beri noqdaa baan doonayaa iyo hadda iga ho siladare haddaan qabanno waa la dirqinayaa haddaan ujeeddaba lahayn ayana waa lamid maxaa yeelay waxay leeyihiin ajasha iyo muddada ninkan daynlaha ah ee qaanta lagu leeyahay ayay xaqiisa tahay isagiina waa riday mar hadduu isagiina riday dee ninkii inuu diidaa waxa weeye waa maxdu taxanud bay tacanud waa madaxadayguun markaa qof masalan wax kaa qaato dee muddada uu qabsadaa isaga ayay dan u tahay adiga dan kuma aha ninkii waxaan lahaa marka mar hadday isaga dan u ahayd waktiguu isagu riday ti diidmada markaa uu diidaya waa iska tacanudiya madaxadaygun bay idhahen walow wajada hadduu walow wajada almuslimu almuslama ilayhi ninkii muslim ee ra-sumaasha sii bixiye uu horumarsaday ayaa wuxuu helay almuslima ilayhi kii wax ku hormarsaday kii wax uu ku horumarsaday ayaa bacda almaxili intii waktigii galay dabadeed fii kayri maxali tasliim laakiin wuxuu ka helay meeshii in lagu dhiibaay ahayd meelaan ahayn lam yalzamhu ku laazimi maayo aladaa-u inuu bixiyaa in kaana linaqlihi hadday soo raridda shayga mu'aratu karas leedahay walaa yuaalibuhu biqiimatihi qiimihiisiina u doonimaa lilxayluulati kala dhexgalkaisa iyo xaqiisii la kala dhex galayna uma doonayo qiimo cala saxiix haddaan qaban wuxuu leeyahay sheekhu masalan ka soo qaad nin baa wuxuu sii bixiyey lacag boqol kun buu sii bixiyey wuxuu idhi lix bilood kadib masalan bisha rabadaan ayaan kaa doonayaa inaad ii keento neef adhihoo caynkaa caynkaa caynkaas waa musluufihi berberaanad iigu keenaysaa buu halkaas ayaa laysas diro makaankaasi waa mid ama caqdigay ku cayineen ama shard oo masalan meeshii la joogayba weeye ama shardi bay ku cayinteen intii haddaba ay muddadii rabadaan tahay masalan ay gaadhay ayaa ninkii muslim ee lacagta sii bixiyey baa kii uu usii dhiibu shay neefka ka doonayey ayaa wuxuu ka helay fii hayri maxalli tasniim burc oo kaleo kale ama hargeys oo kale fii hayri maxalli tasniim halkii lagu dhiibi lahaa ee caqdiga ku caynowday ama shardi ay dhigteen ku caynowday ee masalan misaalkeena berbero oo kale ahayd meel aan ahayn buu ka helo burciyo hargeysu ka helay ama booramuu ka helay halkaasi labadiinis waktigina waa lasoo dhaafay waktigii shaygan la bixin lahaana waa lasoo dhaafay halkaasuu dabeedna ku dhegay ninkii muslimka ah ayaa ku dhagooriyay dhig shaygayga halkaa lam yalzamhu ninka muslimu ilayhiga wax lagu horumarsaday ee masalan misaalkeena neefka adhigaa laga doonayey laazim kuma ha al adaawu inuu halkaa ku bixiyaa uu ku gudaa waajib kuma aha inuu berbera ama burca halkaa uu ku bixiyaa in kaana linaqlihi haddii raridda shayga muslimufiiga laga soo rarayo halkee maxalli tasliim berbere halkii in lagu dhiiba ahayd raridda laga soo rarayo halkan laga helay ee hargeysaa ama burca keenitaankeeda la keenayo mu'anatun hadduu qarash ku jiro qarashkaasoo ninkan muslimka ah ee lacagtii hore raasimaasha sii bixiyey ee shayga doonayaana aanu ka kor qaadin muslimu ilahiga maxaa yeele dee ninkani isma laazimine halkan inuu ku bixiyo dhibaatana waa ugu jirtaa ama masalan wixiiba waa lacag macnaha wuxuu leeyahay xaq uguma laha inuu yidhaahdo halkaa booramen jooga shaygii mar hadday muddadiina soo dhaaftay iigu keen halkaa booramaan anugu ku fadhiyayaa yani xaq uguma laha buu leeyahay maxaa yeele dee inuu halkan ku keenana marka hore umay oolin dhibaatana waa ugu jirtaa ninkii waa haddii soo qaadidda qarash ku jiro haddii wixii aanay soo rarideedii aanay wax qarasha aanay u baahnayn ama qarashba waa jiraaye ninkan muslimkaa ee shayga doonaya ayaa yidhi waar orodoo anaa wax alla wixii ku baxaya iyo baabuur iyo wixii ay qaadayso anaa bixinaya e waxay ii keen buuhi taa markaa inuu halaa ku bixiya ayaa waajib ku noqonaysaa maxaa yeelay wax dhibaatay xilligaa kuma sugna mar haddaynu nidhi inuu halkaa ku bixiya lazimu hadday linaqlihi muana qarash ku jiro wuxuui walaa yuaalibuhu ninkii muslimka ahay waxaan horumarsaday dalbi maayo biqiimatii haddaba shayga qiimihiisii isii odhan maayo lilxayluulati cala saxiix yani kala dhexgalkaa isagii xaqiisii la kala dhex galay uma dalbayo qiimo cala saxiix haddaan qaban maxaa yeelay ictiyaad in waxaan laga bedel qaata ayaan banaanayn sida fasalka xaggiisa hore aynu kusoo marnay markaa lilxayluulati yani waa sidaa kala dhexgalka xaqiisii isagii xaqiisii la kala dhexgalay muqaabil صaxiixu wuxuu leeyahay may wuxuu leeyahay markaa qiimo inuu dalbo maxaa yeelay isaga iyo xaqiisii ayaa la kala dhex galay lilxayluulati yani culamada qaar ba waxay ku fasireen walaa yuaalibuhu ma dalbayo biqiimatihi waxaan u dalbin waa lilxayluulati wax arrintaa u diiday oo ku kala dhex jiray aho inaan cadamu jawaazi lictiyaad yani inuu ka bedel qaata ayaan banaanayn macnaha xayluulada sidaasaa looga jeedaa baya wain imtanaca hadduu iska diido min qabuulihi aqbalitaankiisa hunaaka halka lam yujbar laguma dirqiya in kaana linaqlihi hadday mu'anatun qarash uu ku jiro ow kaana almawdicu ama meeshu ay tahay makuufan meeloo cabsiya wailaa haddii kale fal asaxu ijbaaruhu in la dirqiyayo wey waxaynu nidhi labadii nin ee muslim iyo muslimu ilayhi baa waxay iska heleen iyadoo ay ahayd berbere in lagu kala qaato waktigiina uu soo dhaafaa booramaa la iska helay markii halkaa la iska helay ayaa ninkii muslimu ilayhiga intuu taw yidhi shaygiiba boorama keenay famtanaca almuslim min qabuulih ninkii muslim baa dabeedna diidoo yidhi anugu maya halkan ku qaadan maayo halkan berberaynu ku ballansan adna booramaad marinaysaa ma qaadanayo lam yujbar lagu dirqin maayo aqbalitaanka waa goorma ila in kaana linaqlihi hadduu raridda uu halkaa booran uu ka raray ilaa maxalli tasliimi halkii yani la yskaga doonayay geynteeda haddii ay mu'aniya qarash ku jiro aw kaana almawdicu ama meeshu ay tahay ama waddadu makufan meel laga cabsanayo weeyaano waaba la ysku dhacayaaba marka inuu halkaa ku qaata waxba laas waa wuxuu xaq u leey inuu idhaahdo halkii un haynoo ahaata aynu ku ballanay mar haddii ay arrintaasi jirto oo ama qarash uu kaga sii baxayo amaba cabsi ay jirto wailaa haddii kale oo naqlintan iyo soo rariddii qarash ku bixi maayo waddada iyo meesha midnabaana laga cabsan maayo kaba suuqadu oo xooga yaroo lacagu jeebadda ku hayo fal asaxu ijbaaruhu asax waxaa weeye in lagu dirqinayo aqbalitaankiisa si uu ninkeeni dee u bari noqdo si uu ninkeeni u bari noqdo faslun fi lqardi amaahda waxaa la yidhaahdaa ayuu fasal yahay qard min alqaطci ayuu ka haday qardi waa bimacna alqaطci markaa shaygan la amaahanayana waa la yidhaahdaa amaahinta lafdeedana waa la yidhaahdaa oo qardi bimacna shay muqtarabna waa la odhanaya bimacna aliqraad amaahinta lafdeediina way noqota ama amaahashadii markaa amaah waxa weeye waa qof dee shay la milkisiinayo si uu bedelkiisa u soo celiyo ayaa qardi la yidhaahdaa markaa qardi oo bimacnaa qarda oo bimacnaa qaطca goyn ah waxay leeyihin ninkan muqridka wax maahinaya ayaa muqtaribka wuxuu u jaraya qeyb maalkiisa ka mid a salaf ayaa ahlu xijaazna ay ku magacaabaan wuxuu leeyahay arkaan arkaantiisa yani markay dumaa sidii beyc oo kaleo waa caaqid iyo macquud caleyh iyo siiqo dii markaa la kala bixiyana caaqidku wuxuu noqonayaa muqrid iyo muqtarib waa muqrid oo kii amaahinaya muqtarib oo kii amaahanaya iyo muqrad ama muqradu bihi shaygii lays amaahinayo iyo siiqadii oo iijaab iyo qubuul ah iijaab iyo qubuul yani waa intaa arkaantiisuna alqraabu amaahintu mandubun manduubun ilayhi bimacnaa mid la ysugu yeedhay oo la suneeyey wey wa siiqatuhu siiqadiisuna waxa weeye aqrabtuka waan ku amaahiye ow aslaftuka waan ku amaahiye ow ama khudhu ku qaado bimili isagoo kale ku qaado ow ama malakta malaktukahu waan ku mulkisay calaa an tarudda bedelahu inaad bedelkiisa soo celiso darteed wa yushtaratu waxaa la shardiyaa qubuuluhu aqbalitaankiisa ayaa la shardiyaa fil asaxi asax haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu iqraab amaahin wax lays amaahiyaa waa shay manduubah oo la suneeyey ilaahay ayaa yidhi wafcalu lkhayra dadow khayrka sameeya khayr iyo samafal weeye markaa qofkii intaad waxa agii siiso aad tidhaahdo hadhow uun muddo la qabsaday un wixii oo kale ii soo celi rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi man nafasa can akhiihi kurbatan qofka ka fayda walaalkii ama qof muslima dhibaato dhibaatooyinka adduunka ka mida nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ilaahay dhibaato dhibaatooyinka qiyaamaha ka mida ayuu ka faydaya wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih waxaa kaloo rasuulku sal la alay slam alle waxa weeye addoonka kaalmadi yani miduu kaalmaynayo wey maa kana alcabdu fii cawni akhiih inta addoonku uu u kaalmaynayo walaalkii markaa sidaas ayaa nusuus fara badani ay inoo jeclaysiisay yacni waxaa amaahda la yidhaahdo haddii markaas waxa weeye aduu axkaamu lkhamsa iyuunbaa ku dureeraysa oo dee marka masalan qofkii adagtaa inuuna baahan yahay dee masaalixdiisana uu ku gudanayo ayay sunno noqonaysaa haddii masalan dee nin dhibaataysan oo kale oo aanay uga dambaynin hadduu dee amaan kaa dalbadana waajib bay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa haddaad og tahay inuu dee halkan biir kaga soo cabayo ama balaayadaa la ibtileeye ula tegayo xaaraan bay noqonaysaa inuu wuxun ku bixinayo oo yar makruuhon waa shuqul yar wanaagsanayn haddaad ogtihi inuu ku bixinayana oo yacni malahaaga uu saa u badan yahayna makruuh buu noqonaya